subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle oo shaqo joojin ku sameeyey wasiir ka tirsan maamulkaasi dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay waa wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka dhanka al-shabaab xaaladda dadka ku nool deegaanka muqokori ee gobolka hiiraan oo dhowaan laga qabsay al-shabaab oo laga dayrinayo booliiska soomaaliya oo gacanta ku dhigay haweenay muuqaalkeedu baraha bulshada uu ku baahay uu ku baahayay xilli ay jirdil xun u geysanaysay gabar addayara hay-adda nisa oo soo saartay digniino culus oo ku aadan dadka shacabka ah ee la macaamila al-shabaaba dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay samaysay howlgal badan waa howlgal lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab wararka dabaddana waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inuu ka jawaabayo haddii ruushku uu weerar nugleer ah ku qaada yukreyn iyo bangiga adduunka oo siinaya dalka bakistan laba bilyan oo dollara
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa lix iyo labaatanka bisha sagaalaad sanada laba kun labayo labaatan qodobadii aada maqasheen waxay ahaayeen intii waa kuwii ugu weynay wararkeena subax iminkana kusoo dhawaada qodobadaas aada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageeda ayaa shaqo joojin ku sameeyey wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka ayaa waa wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi waxa uu furay in uu sii wado shaqada wasaaradda kadib warqadda kasoo baxday xafiiska yuusuf dabageeda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu sheegay in wasiirkaasi shaqada laga joojiyey waxaana warqadaasi lagu faahfaahiyey sababaha keenay in haatan wasiirkaasi shaqo joojin lagu sameeyo markan haddii aynu fiirno dowladda federaalka soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay weeraradii ugu dambeeyey waa dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen weeraradii ugu dambeeyey iyadoo saraakiisha hore kacaysa howlgalladaasi ka dhanka al-shabaab ay sheegaan inay qabsadeen deegaano dhowra ah oo horey ay u sugnaayeen al-shabaab kadib dagaalo kadha waa dagaalo xoogan oo ka kala dhacay gobolada galguduud iyo sidoo kale hiiraana saraakiishu waxa ay sheegeen in ay qabsadeen deegaano dhowr oo hor leh sidoo kalena haatan ay socdaan diyaargarow kale oo ay doonayaan in ay ku qabsadaan deegaano hor leh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu si toos ah qadka taleefonka uu kula hadlay saraakiisha horkacaysa howlgalkaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsana dowladda iyo dowlad goboleedyada ee ku sugan furumaha hore ee dagaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kala sheekaystay xaaladihii ugu dambeeyey sidoo kale isaga oo bogaadiyey howlgallada ay wadaan
dhowr daqiiqa ka hor laakiin sida kale in general waa isku furan yahay jidka beledweyne buulaburto boqolkiiba boqol waa isku furan yahay waxaan ku dhiibaa waa taliyaasha maxawisiida nin ka mid a guud
alaykum salaam waraxmatullahi barakaatu taliya waan ku salaamayaa iska waran see tahay alxamdulilah ra-isul wasaar waa fiicannahay ilaah baa noo badbaaday
waan fiicannahay walaalow anaguna runtii waa marka koowaad waan idin mahad celinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waan idin mahad celinayaa dadaalka aad samayseen iyo geesinimadiina iyo si aad wadankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan waad ku mahadsantihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aad mudan tihiin waana laydinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aad iyo aad aad umahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dowladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa inagoo iswadana haddii ilaah yidhaahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaas aad iga gaadhsiin waad igu salaami waan idin garab taaganahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag ha lala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya cadowgana waad ka difaacaysiin aad iyo aad baadna ugu mahadsantihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballan qaaday inaan idin garab taaganahay waan idin wada imaan doonaa haddii ilaa yidhahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa ilahay ciidankiis waa mahadsantahay ra-iisul wasaare hal mid ayaa kaa codsanayaa meel walba horta waa la xoreeyey dama kalena aad u cabsi badan yihin oo dabadaa looga jiraa aniga jihaadaan nahay waxaan kaa codsanayaa in meelaha la qabtay dadkii dad masaakiinaha joogo oo gargaar lala soo gaaro intaas horta kaa codsanaya qorshaha dawladdu waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xidhan iyo haddii ay dib heshiisiin deegaanku u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana had deertaanaan la fadhiyey laba dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay waa diyaar amniga mar haddii la sugo waxa ku xigaaya waxaa weeye waa in shaqadaas la qaba dowladday u taallaa annaga iyo hirshabeellaa iska kaashanayna dowladda way ka go-an tahay waana ka shaqaynaynaa ilahay idankiis taas waana lagu ogyahay haddii ilaha yidhahdo shaqadan aad baad u mahadsantahay
codkaasina waxaa ugu dambeeyey waxaana uu hayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare oo si toosa qadka taleefon kula hadlayay saraakiisha ku sugan jiidda hore ee dagaalada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaaba markaana haddii aynu fiirino hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa waxa ay digniin cusub kasoo saartay ayaa waxa ay soo saartay dignin cusub kadib markii ay howlgal ka sameysay magaalada muqdisho ay kusoo qabatay sida ay sheegtay toban qof oo la sheegay in ay ahaayeen dad la macaamilayay dagaalamayaasha al-shabaaba waxaana hay-addu ay soo saartay amase ay soo bandhigtay shaqsiyaada kala duwan kuwaasi oo ay oo u badnaay dad waaweyna kuwaasi oo la sheegay inay qeyb ka ahaayeen dadka sida tooska ula macaamiltama dagaalamayaasha al-shabaab waxaana hay-addu ay arintaasi kasoo saartay qoraal kaasi oo digniin ah iyada oo qoraalka ay soo saartay hay-adda nisa lagu yiri waxaa la qabtay ku dhowaada toban qof oo siyaabo kala duwan ula macaamilayay al-shabaab waxaana qoraalkaasi sidoo kale loogu digay amase digniin loogu diray qeybaha ama dadka kale ee haatan ku howlan in ay la macaamiiltamaan al-shabaab hadda kadib waxaa tallaabo waafaqsan sharciga dalka laga qaadayaa cid weliba oo tagta adeegta u adeegta amase u fududeysa howlaha al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay hay-adda nisa toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale howlgal ay nisa sameysay ay kusoo qabatay sida ay sheegtay toban ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab hub iyo sidoo kale rasaas ay wateen kuwaasi oo lagu qabtay amase laga soo qabtay sida ay sheegeen saddex guri oo kala duwan kuwaasi oo ku yaala magaalada muqdisho iyadoona sheegtay in ay fashiliyeen sidoo kale howlgallo kale waa sida ay hadalka u dhigtay hay-adda nisa markaana haddii aynu eegno dhegeystayaal waa booliiska soomaaliya waxa ay soo bandhigeen haweeney maalmihii ugu dambeeyey muuqaalkeeda oo baraha bulshada si weyn ugu baahay kadib markii ay soo muuqatay iyada oo gabar aada u da-yar dhibaataynaysa si xunna u jir dilaysa booliiska ayaa gabadha ayaa haweeneydani gacanta ku dhigay kadib howlgallo ay sameeyeen waxaana ka waramaysa wariyaheena faadime cabdulqaadir xasan
shukri cabdulaahi xaashi waa hooyo soomaaliyeed oo ku nooleed magaalada caasimada ee muqdisho mar qura ayay baraha bulshada ka soo muuqatay oo si aada u qabsatay iyadoo oo jirdilaysa gabar da'yar ah oo sagaal sana jirta laguna magacaabo sahro cabdulaahi maxamed waxaa la sheegay in gabadhaasi ay u ahayd eedo aabbaheed uu qabay balse ay kala tageen wararka qaar oo hoose aan helayno ayaa waxa ay sheegayeen in sababta keentay shukuri inay disho gabadhaasi eedada u ahayd ay ku kaliftay cabitaan ay qasatay in gabadhaasi yar ay rabtay in ay cabto balse ay ku qaylisay naxdinta ay ka naxday darteed ayaa cabitaankii waxa uu ku qubtay dhulka waxaana shukri ay markii dambe ku kacday falka jirdilka ahaa oo jirdil xun ayay u geysatay gabadha jirkeedana waxaa ka muuqday dhaawacyo hore sida ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegeen howlgal ay sameeyeen ayayna ku soo qabteen shukri cabdulaahi xaashi oo halkan oo ah xarunta dembi baarista c i d da ee magaalada muqdisho ayaa markaasi lagu soo xidhay waxaana sidoo kale ciidamada booliiska soomaaliyeed ay sheegeen in gabadha jirkeeda uu ka muuqdo nabarro xoogan oo bogsaday oo hore eedada ay ugu geysay sidoo kale afayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo warfidyaanka la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono shukri islamarkaana cadaaladda la waafajin doono
shalay afar labaatankii sebteembar waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyey kaas oo qof dumar ah oo eedaysano ah islamarkaana si arxandarro ah oo foolxumo bahalnimo ah u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo saqiir ah gabadhan yar oo saqiirka ah muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliiska soomaaliyeed kula xidhiiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliiska dayniile iyo hoggaanka baarisa dembiyada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leennahay ciidanka booliiska soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in naloo qabto eedaysanaha islamarkaana lagu soo simo hoggaanka baarisa dembiyada ee c i d da eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo shukri cabdulaahi xaashi ina hooya cabdulaahi xasan kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jir dilaysa gabadhan yar oo saqiirka ah islamarkaana ku faafay baraha bulshada baarista hordhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa noo caddaynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo saqiirka ah islamarkaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shalan keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata farka jirdilka oo loo geystay dhibbana sahra oo gabadhan yarta oo ayadana garabkayga bidix taagan waxaa ka dhaxeeya dhibbanaha aabbaheed ayaa horay u qabay oo ay xaash u ahayd shugri eedaysanuhu waxay eeddo u tahay shugri in kastoo hadda aabbaheed uusan qabin faadumo cabduqaadir aday tv-ga dalsan xarunta c i d da muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada waa qodobada dibadda ee soomaalida ka baxsan mareykanka ayaa mar kale waxa uu dignin culus u diray dowladda dalka ruushka digniintaasi oo ku aadan dagaalka ka socda dalkaasi yukrain ee ruushku ku qaaday halkaasi mareykanka ayaa ugu digay ruushka cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii uu hubka nukliyerka u isticmaalo dagaalka uu ka wado dalka ukraina sidaasna waxaa sheegay jaga zuliven oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne joe biden oo axaddii warbaahinta la hadlay zuliven oo markwaa suliven oo marti ku ahay barnaamijka bandhiga toddobaadka ee telefishinka a b c ayaa sheegay in saraakiisha mareykanku ay si gaar ah u sheegeen dhigooda ruushka ay ugu sheegeen in madaxweyne baiden uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu amaro amase u amro in dalkaasi loo adeegsado weerarkiisa een hubka nukleerka taasi oo cawaaqib xumo een hor leh dhali doonta waxaana madaxweynaha dalka mareykanku uu ku guudiyey in uu tallaabo cad uu qaadi doono oo ku aadan dagaalka dalkaasi ka socdo oo haddii uu ruushku adeegsado hubka nukleerka ee waxgumaada warkii subaxee dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa ciddii wararkaygu sheegaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel